أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya taliska kufaarta afrikaanta ee africom ayaa sheegay inuu laacay ka qabaan masiirka kooxda riddada kadib bixitaanka askarta kufaarta ee dalka soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa kormeer iyo booqasho ugu tegay ciidamada mujaahidiinta irbaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi askarta kufaarta kenya ee isaga guuray xerada ay kaga sugnaayeen mid ka mid ah deegaanada dhacaduraadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu suguutinayay arday ka qalinjabisay madarasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baay wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday golaha nuqabada wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in cabsi ay ka qabaan in mujaahidiinta ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka kufaarta afrikaanta أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد waa subaxnimo axada taariikhun ku beegan tahay afar labaatanka bisha dulxaja sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allaha ee ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxa ay dagaal culus ku qaadeen habeennimadii xalay xerada ciidanka kufaarta afrikaanta degmada buulamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen xerada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka buurcolow oo hoostaga degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus taliska kufaarta afrikaanta ee africom ayaa sheegay in walaacay ka qabaan masiirka kooxda riddada kadib bixitaanka askarta kufaarta ee dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheeba ayaa faahfaahinaya warkaasi taliyaha ciidanka dowladda siliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa ka hadlay xaaladda ay wajihi karaan maleeshiyaadka murtadiinta kadib insaxaabka ciidamada kufaarta afrikaanta michel langley oo shir jira ay qabtay kadib markii uu toddobaadkii hore oo muqdisho socdaal aan la sii shaacayn ku yimid ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in ciidamada mujaahidiinta ay weeraro laayaan ah ku qaadan degmooyinka ay afrikaantu baneeyeen amnigoodana lagu wareejiyey maleeshiyaadka murtadiinta al-shabaab waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan wax kasta oo ka dhasha faaruqnimada amniga iyagoo weeraro ku dhibaataynaya ciidamada amniga ayuu yidhi genaraal lagli hadalkan ayuu jeediyey taliyaha africom maalmo uuna kadib markii uu xerada xalani kula kulmay madaxa kooxda riddada xasan gurgurte maraykanka ayaa si la mid a dowladaha siliibiyiinta ka welwelsan masiirka kooxda riddada kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta mahadsanid abusheba mas-uuliyiinta wilaayada bakool ee kormeer ee booq mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa kormeer ee booqasho ugu tagay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdulqani maxamed sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa booqashadan oo ay ku weheliyeen qaar ka mid a waxgaradka wilaayada ku tagay furimaha hore ee ribaadka kaga jiraan libaaxyada towxiidka isagoona ciidanka mujaahidiinta ku wareejiyey hadayaad uu ugu talagalay isagoona kelimaad dhiiragelin iyo baraarujin ah u jeediyey muraabidiinta sababtooda ay amniga ugu hurdayaan shacabka deegaanada wilaayada jihaadka ilaahay subxaana wa taala waa nin doorade camalka aan kafayla oo ilaahay lanka dhawaada un jihaad waay acmaalo saalixida eh waajibaadkieh sunnantieh liska dara acmaalo ilaahay lanka dhawaado guud maynfaad badan aljihaadu fii sabiililah qur-aankan ilaahay ka sheegay axaadiista rasuulka sal alay slam ilahay ninka tilmaamay taasaa ilaahayna waafajiyey marka yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi warasuulih wa tujaahiduuna fii sabiilillahi biamwaalikum waanfusikum daalikum khayru lakum in kuntum taclamuun bani aadanka dhulkunku ka kor socdawnma in fadl badana mujaahidiinta aan fadl badan allah subxaana wa taala qur-aanka ka tilmaamay fadl allah almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wakula wacd allahu alxusna wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaatin minhu wamaqfiratan waraxma meeqa jeer lahaninagi macnaha mujaahidiinta iyo dadku ku fadl badanyihin qaacidiinta eh marka walaalayaal fadligaas iyo wanaaggaas yaa allah subxaana wa tacaala jihaadka ka sheegay ma inka felana xadiidkii rasuulka sala allahu aleyh wasalama maalin jimaa'ata iyo mimbarka rasuulka sala allahu aleyh wasalama iyo mayka doodana saddex qofa ka doodan dadna ma erang langmay baa raayheen bacda aliimaani billaahi wa rasuulihi camal ilaahay lanka dhowaado mayba anka fadlo badana masjidulxaraam in laka ictikaafo laka cibaadaysado salaad laka camiro koona ma eray bacda aliimaani billaahi camalka anka fayl ilaahay lanka dhowaado waa xujaayda oo min kulli fajin camiiqinka shalkooyayaan in la waraabiyo baa zamzamka lan diyaari la waraabi lan khidmay taas anka fadlo badan langna ma eray war saas ma ee iimaanka ku dib mayba fadlo badan camal ilaahay lanka dhowaado waa aljihaadu fii sabiilillah ay meel roogi cumar ibn khadaab radiyallahu anhu ya dheegay markaas ama ari war min barki rasuulka sallallahu alayhi wasallam baalis hadan ka doodasana waan rasuulkan sheegay san ku muruntan lanki usigahay cumar ibn khadaab nabag sallallahu alayhi wasallam us hanbahi anti usan deerin ka hora ilaahay aayad hadaji ila alana al akhriya oo suuratu tawba ka jarta ma hayt ajcaltum siqayata al haaji doodi naftiya waa ilaahay quraanka sheegay sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa ciidanka mujaahidiinta u dardaarmay in dadka muslimiinta ay u nuglaadaan taasi beddelkeedana ay ku adadkaadaan gaalada iyo murtadiinta marka walaalayaal camalkaas sugahay waafajin alla waaye khiyaarkeen ma ka kooyna ilaahayana waafaji maxabatullaahi ya ka kooyni adillatin cala almu'miniin sifaad yo may ku mid ah koow may la rahay ilaahay jeeliin ilaahay yoona jeeliin sifada kale leeyin mayu adillatin cala almu'miniin mu'miniinta aan dhimriyaayan unturaayaan meelu hadda biyaha ka fataaya argaay laaro moorgaabey oo ilha ku burqadaas qeyb oo dhan ilaasla hiri may may la rahay mujaahidiinta hireen guriyaalsha unti meelo dhikadan dadkii muslimiinti haayeen oo biyuha ka fataaya guriyaal jo biyuha buuy yowa maanaa biyoogaas iraayan walaalka aan sheegay daraad mujaahidiinta la ka fasaya may la rahay ilung maanaa hal gooy hal duugay may ku mid ah tamarka dadka maanaa muslimiinta iyo ugnugulyin garaban eyin kaalman eyin waay yo tusaalan ata maanaa gaaladana may waa ka ad adagyin walaa yakhaafuuna lawmata laa'im lan eedayow walku sheegow man fiiriyaayan ilaahay markaasa may haga gebagabaay dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa booqashadan dhiirigelinta ah ee uu waaliga wilaayada bokool ku tagay furimaha dagaalka ee wilaayada ayaa ku soo aadaysaa xilli cadowga allah oo isugu jira murtadiinta iyo gaaladaha ay ku jabeen duulaankooda shareeca la diriirka ah mahadsanid cabdilqani askarta kufaarta kenya ayaa isaga guuray xerada ay kaga sugnaayeen mid ka mid a deegaanada dhacadulaadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose warkaasi waxaa inoo faahfaaheen walaalkeen marwaan maxamed taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in ciidankooda kala baxeen saldhigga ay ku lahaayeen deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose saldhiggaasi ayay kufaarta sheegeen inay ku wareejiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ee maamulka ashaadalla dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland waxayna ciidamada saldhiggaasi wareejiyey ka socdaan dowladda saliibiyadda ah ee kenya arrintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada jubbaland horey u sheegay inaysan awood u lahayn in maleeshiyadooda ay sii haystaan deegaanada ay banneeyaan gaalada atamisa wuxuu saldhigga deegaanka cabdalabiroole ay ka baxeen gaalada noqonaya saldhiggii afaraad oo ay ciidamada kufaarta afrikaanta wareejiyaan bishan juunna dhanka kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay wadahadalka ay kooxda riddada la geliso dowladda etoobiya war qoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku yidhi waxaa muuqatay inuu isbedelay go-aankii xukuumadda ee ahaa inaysan wadahadal foolkafool ah la gelinin etoobiya ilaa inta ay ka noqonayso isfahamka aqoonsanaysana midnimada wadajirka iyo gobonnimada qaranka soomaaliya kooxda riddada ayaa horey u sheegtay inaysan doonin inay wadahadal la gasho nidaamka abiy axmed ilaa uu ka noqonayo heshiiskii badda dowladda riddada turkiga ayaa kooxda gurguurta iyo abiy axmed isugu geystay ankara si ay u gaarhaan heshiis nidaamka murtadiinta loogu qancinayo inay aqbalaan daabaadka etoobiya ee ugu horreeyo qaadashada badda soomaaliya mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay madarasada alfurqaan ee ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baay waxaa faahfaahinaya walaalkeen abuxasaan munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey ayaa lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay dugsiga hoose ee alfurqaan una gudubtay dugsiga dhexe iyo arday ka qalinjabisay dugsiga dhexe una gudubtay dugsiga sare waxaa munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culumo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxayna munaasabadu ka dhacday xarunta dugsiga sare ee degmada buulafullay ardayda ka gudubtay dugsiga hoose una gudubtay dugsiga dhexe waxay gaarayeen tira ahaan lixdan iyo lix arday oo isugu jiray gabdho iyo wiilal waxaana mid weliba oo ka mida la siiyey shahaado sharaf iyo abaalmarino kale oo qaali ah arrintan waxaa sharaxaad ka bixiya maamulaha dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan oo munaasabada ka hadlay ardayda ka qalanjibisay dugsiga hoose ay u gudubtay dugsiga dhexe tiradooda waa lixdan iyo lix arday isku jiro wiilali gabdha wiilasha tiradooda waa afartan iyo lix arday gabdhaha waa labaatan gabdhood marka la isku daro waa afartan lixdan iyo lix arday dugsiga hoose inta ka qalanjibisay waa qismiga ama marxaladda dugsiga hoose qismiga labaad arday ka qaran jibisay dugsiga dhexe u gudubtay dugsiga sare guud ahaan ardayda ka qaran jibisay dugsiga dhexe u gudubtay dugsiga sare waa lixdan arday guud ahaan tirada dugsiga dhexe ardayda ka qalan jibisay u gudubtay dugsiga sare waa lixdan arday markii la isku daro dugsiga hoose inta qalan jibisay iyo tan dhexe waa boqol labaatan iyo lix arday oo wiiladii gabdho isku jira ah ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig heer sare ah oo soo jiitay martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka soo qayb gashay كما هو معلوم لدى الجميع أن وطننا الصومالي يتكون من ولايات ومحافظات عدة ومن هذه الولايات ولايتنا باي الإسلامية وهي إحدى الولايات الجنوب الغربي وتتكون من سبع محافظات يحد الولاية من الشرق شمال السفلى ومن الشمال ولاية بقول ومن الجنوب جبل الوسطى ومن الغرب ولاية جذع وتعد الولاية من أكثر الولايات إنتاجا للذروة الرفيعة وفيها بعض مزارع الفواكه والخضروات وتوجد فيها بعض العيون وتستخدم مياهها للشرب وري مزارع الفواكه وري مزارع الفواكه والخضروات وتمتاز الولاية بمناخها الجميل وتمتاز الولاية بمناخها الجميل وبها حركة تجارية واسعة تمثل القلب النابض تمثل القلب النابض في جنوب بلاد الصومال وتعتبر محافظة بيدواء ملتقى الطرق التي تربط بين مقديشو وولاية بكول وجبل الوسطى وجذو وفيها أحد المغارات الهامة في البلاد ومصنع طحن الذروة وكذلك مصنع للأحذية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ ولايتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa goobta looga dhawaaqay magacyada ardayda kaalmaha sare ka gashay dugsiga hoose una gudubtay dugsiga dhexe iyo ardayda ka gudubtay dugsiga dhexe una gudubtay dugsiga sare kuwaasoo la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah إن شاء الله تعالى ولبكو بالله وانا الفائز الثالث فائز كسدحات أما لنك قال كالنت سدحات والاسم الطالبة مريم عبد الله عبد الرحمن ونشانتي مجموع الدرجات مدرس كدار نسبة مئوي لنقيوي سغاشن لبي حل بغلقيبة إن شاء الله تعالى الطالبة مريم عبد الله عبد الرحمن وإن شاء الله تعالى كالنت سدات وقال الدكس غدحه إن شاء الله تعالى إن شانت سغالن لبي حل ومجموع الدرجات مدرس كدار نسبي أهان ساس لنقيوي إن شانت إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ولما ويرد هنا الفائز الثاني الطالب محمد حسين علي والثاني بولكيبا سغالن دبع لوات إشان فليتفضل مشكورا ومأجورا من الفائز الأول أم هو أم هي فائز كواد يا واحد ما بنات ما بنين الفائز الأول الطالب عبد الرحمن عبد الله محمد وشاني بقول كبد سغاشن تبي أفر ومجموع درجات في مدرسة دردر النسبيان لينقيبيو ولبشاني سغالن تبي أفر فليتفضل مشكورا ومأجورا ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona waaliga soo dhoweeyey ardaydan qalinjabisay una jeediyey dardaaran dhaxalgalla
magaceedeeda han dhowayane mubaarakayane ardada ha takharujtay oo haddana walbarasho xeerkiisu waxay ku sarreeyay masii gudubahayd maylana eed eeda juhdigin u muuqdahaya dadaalka insha allahu tacaala dadaalka dara ini meelnan roore iyo ini la lugloojiya ini walantaraan isinba aragtay lakin maalin dirsi ku lugluujiyey may ku gohonta natiijadiis ya ku gohonta imtixaanka iyo shahaadadaba kuku gohaas cilmiyaagna unku gohaas aqoon use kubaagataya nagadaas cibaadada iyo aakhirada laftasha wala andhabaas marka duhdiga iyo dadaalka sii baleeriyey insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran eed eeda sinbogaadiyaana waana eed eeda aan ka faraxsannaa qiimaha iyo meel araayo isu walbarashada qiimaha iyo qaayaha lahu isan ka jartan insha allahu tacaala walaayadana may ogaada sanani san garab surinta markaasana sin ku fikira hayta sida ka guulaysada fadi walbarashada inka jartan jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum kelmaday intaasaa gebagabaaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee dhammaan martidii munaasabadda ku sugnayd ayaa si weyn ugu riyaaqay una soo dhoweeyey ardaydan qalinjibisay waxayna arrintan allah mahaddii kadib uga mahadceliyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wilaayada islaamiga ee baayo juhdi ballaaran ku bixinaysa barashada cilmiga iyo culuumta kale ee sharciga mahadsanid abu xasaan wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday noqobada wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaasi walaalkeena cuhmaan axmed dhuubo ayaa faahfaahinaya warkaasi kadib dowro muddo socotay dhanka kalena ay barbar socdeen kulamo wadatashi ah ayna soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ugu dambeyn wilaayadu waxa ay maamul u samaysay salaadiinta hogaamiye qabaa'ilada ku dhaqan wilaayada jubbada dhexe wadatashiyo iyo isxogwaraysi kadib sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa odayaasha dhaqanka u sameeyey guddoomiye afhayeen iyo xogheen ujeedka aan isugu yeernay nuqabada gobolka waxaa weeye in loo dhisa maamul heer gobol ah oo wakiil ka noqda nuqabada guud ee wilaayada jubbada dhexe sidaa darteed si guud wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nuqabadeeda waxaa guddoomiye ka ah malaaq biyow malaaq axmed sidoo kale insha allahu tacaala afhayeenka nuqabada gobolka jubbada dhexe waxaa ah insha allahu tacaala suldaan cabdiraxmaan cali cabdi xoghayaha waxaa weeye suldaan shucayb yunis sheekh ibraahim intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay golihii la magacaabay kuwaas oo sheegay inay si cadaalada ugu shaqayn doonaan ummadda ay mas-uulka ka yihiin haddaan ahay guddoomiyihii waxaan ballan qaadayna insha allahu in aan la shaqayn doono anuu ku hadlaya magaca nuqubada walaayada jubbada dhexe walaayada aan garab taagannahay naf iyo maalba aan la garab taagannahay meel kasta oo inala gashan aan la gelino wixii aan macaasi ahem aan ku taageerino marka waxaan leeyahay walaayadeena soo dhowo waali si aad noogu yeertay aan kugu imaan annagana kusoo qaabilnay ee maalmaha aad nala joogtay dooro socotay muddo maalmo ah ayna barbar socotay kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada ayaa odayaasha dhaqanka ee wilaayada soo saareen bayaan ka kooban qodobada soo socda in ay ku midaysan yihiin qabsashada xarigga allah in la adkeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka in layska kaashado faridda macruufka iyo suulinta munkaraadka in doorkeenna aan qaadanno haddaanahay odayaasha dhaqanka kana hor tagno aana diidno qawaaniinta wadciga ah oo aan dhahno abayna in alxukmu ilaa lilaah maamulkeennana waxaan leenahay ilaahay subxana wataala ha inoo barakeeyo dalkayga iyo deegaankeena allah hanoo barakeeyo mar kale waaliga ayaa guud ahaanba la dardaarmay ka soo qaybgalayaashii kulanka oo ka koobnaa dhammaan odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan insha allahu tacaala dardaarmayaa musaalaxada qabaa'ilka dhexdiisa ah iyo cilaajinta mushkilaadka dhexdooda yaal beelaha waxyaalaha isku haystaan ee dhexdooda yaalla ama dad ha noqota ama dhiig ha noqota ama dhul ha noqota idinkoo maamulkiina kaashanaya dadka dhexdoodana wanaag laga shaqay waana wax fiican oo wanaagsan oo khayra waxaan rabnaa ummadda in loo sheego inay mushtari ku tahay oo wada leeyihiin saddex arrimood waa dhulka biyaha iyo daaqa annaga marka caadifadii ahaan jirtay ree hebela dhulkan iska leh neef ree hebela meeshaan ma daaqi kara alxamdulilah in badanoo ka mid a ilahi subxana wa tacaala hoos inooga dhigi way naga baxday inta yare baqiyaadkeena ugu dhimanna waxaan rabnaa dadkeena inaan ka saarno idinkana aad hormuud u noqotaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala si guud waxaan la ogolayn wax la yidhaahdo sharmooyin dhula la xirta oo qof intuu dhul iska oota uu yidhaahdo intaan aniga iska leh magacaabista golahan dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku soo aaday iyadoo tan iyo markii labada gobol loo kala jaray jubbooyinka ay odayaasha dhaqanka markii ugu horreysay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u samaysay golo dhaqan kuwaasoo mas-uul ka ah guud ahaanba qabaa'ilada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in cabsi weyn ay ka qabaan in mujaahidiintu ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya kadib bixitaanka kufaarta afrikaanta cabdulqaadir maxamed rabeene ee faahfaahinaya warkaasi murtad cabdisalaan guuleed taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda jawaasiista nisa ee kooxda riddada soomaaliya oo tacliiqinayay masiirka uu ku dambeyn doono madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hadallada isbarbaryaca ah ee ay ku hadaaqayaan murtad xasan iyo la taliyihiisa dhinaca amniga xuseen macalin ayuu cabdisalaan guuleed ku sheegay in aysan iska warhaynin murtadiintaas oo ay kala hadlayaan murtad cabdisalaan ayaa sidoo kale sheegay in hadallada ay ka dhawaajinayaan madaxda murtadiinta ay yihiin kuwa afka baarkii ah oo komati looga raadinayo bulshada islamarkaana waxay doonaan ku hadaaqa isagoo soo xiganaya hadal uu xasan garguurte xabadka uu ugu tumanayo in kooxdiisa ay ku filan tahay waddanka haddii ay isaga baxaan kufaarta soo duushay ayuu cabdisalaan ku yidhi xitaa xasan kufaartaas jabtay kama hari doono oo hore ayuu u raaci doonaa waa soo jeednaa waa soo istaagnay waxaan go'aansannay mas-uuliyadda amniga dalkeena inaan dib ula soo noqonno oon qaadanno mas-uuliyaddaas oo aanan ka cajisin kana cabsanin qorshaa deggan heshiisaa yaallo bisha disembar laba kun iyo labaatan iyo afar askariga ugu dambeeya ee atmis ah ayaa dalka bixi doonta heshiiskaas horaa loo soo galay toban kun oo askariyaa maanta la jooga soomaaliya hadda u maqan oo usoo baxaysa dhowaan toban kale iyo toban kalena waa lagu xijinayaa disembar laba kun iyo labaatan iyo afar mas-uuliyadda amniga dalkeenna boqolkiiba boqol annagaa la wareegayno
yani xasan sheekh hadalkiisa madaxweyne xasan sheekh hadalkiisa waa rabitaan madaxweyne xasan sheekh marka sababtan uu duraya hadalkiisa waxa weyaan qofka waaqiciga ahee xaaladda dhabtaa og waxaan ma aha hadal uu yidhaahdo maaha askariga u dambeeya hadduu baxo yacni adigana waad raacaysaa dee sababaad u joogtaa ma jirto lama joogi kartid marka hadalkan waa hadal uusan ka fiirsan waxaa ka dhashay inuusan run sheegayn inuusan fahamsanayn wuxuu ka hadlay in uu ka indhaxiran yahay waaqica dhabtaah dhulka yaalla iyo soomaaliya wax ka jira waana ceeb runtii iyo wejigabax inaad adoo madaxweynaha feeri wasiirku waa qaldami karaa oo hadhow dee wasiirku waa la bedeli karaa haddii la yidhaahdo wax xadgudub uu sameeyey murtad cabdisalaan guuleed iyo murtadiintan hadda xilka haysa ayaa rajabeel waxay ka muujinayaan bixitaanka kufaarta afrikaanta iyagoona isku nacaladaya warbaahinta markii ay ku fashilmeen in ay soomaaliya ka hirgeliyaan waxay ugu yeereen dimuqraadiyadda oo ah gaalnimo bannaanka taalla xasan iyo kooxdiisa ayaa horey u saadaaliyey haddii ay ku soo jabaan dagaalada ay ku iclaamiyeen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka in ay mari doonaan waddadii ay mareen murtadiintii afghanistan ee diyaaradaha maraykanka dacallada kaga diifcaalay warkaasi waxaanimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus oo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu